SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada sb s com au xariijin soomaali haddana waa wararkii uu noo soo diray wariyahayaga magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo xilka ay kula wareegayeen agaasimihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee dhowaan xilka loo magacaabay cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe iyo agaasimihii hore ee hay-addaasi mahad maxamed salaad munaasabadaasi oo ka dhacday xarunta hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka ee magaalada muqdisho taliyaha xilka wareejiyey mahad maxamed salaad oo ugu horrayntii munaasabadda ka hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabihii uu qabsoomay muddadii labada sano ahayd ee uu xilka hayay muddadii aan joogay ee labada sano ahayd waxyaabihii ii qabsooma waxaa ka mid ahaa kow ergelinta sharciga hay-adda ergelinta sharciyada hay-adda sida sharciga hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka sharciga la dagaalanka argagixisada iyo xeer nidaamyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka labo dib u habeynta maamulka hay-adda iyo dhammaystirka abraacyada maamul shaqo iyo howlgal ee hay-adda saddex xoojinta amniga sida koruqaadidda awoodda sirdoona hay-adda ballaarinta ciidamada iyo la wareegidda baraha kontaroolada ee caasimadda iyo tayeynta aqoonta iyo farsamada baaritaan ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka afar kordhinta howlgallada qorshaysan ee hay-adda ee lagu baacsanaya kooxaha argagixisada ee khawaarijta shan hirgelinta xafiiska garmaqal ee dadweynaha lix xoojinta joojinta dhaqaalaha baadda ah ee argagixisadu ka qaado bulshadeenna iyo xoojinta wada shaqaynta hay-adaha maaliyaed ee dalka iyo guddiga sare ee la dagaalanka argagixisada iyo ka hortagga maalgelinta argagixisada toddobo horumarinta adeega tiknolojiyada annagoo dhisnay aqoonta maalgelinay qalab farsamo oo wax weyn ka taray ka hortagga dhagaraha cadowga iyo gaarista xogo sirdoon oo taya leh iyo sidoo kale ka gungaaridda faldambiyada argagixisada xiriirka la leh ee ka dhaca dalkeena sideed hirgelinta dhismayaal iyo xarumo cusub iyo dayactirka kuwii hore u jiray ee magaalada muqdisho iyo gobollada dalka sagaal xoojinta wada shaqaynta hay-adaha kale ee dowladda iyo soo celinta xiriirkii iyo kalsoonidii saaxiibadii hay-ada wada shaqaynta la lahaa ee dalalka dariska iyo caalamkaba hawsha amniga ee dalka iyo la dagaalanka khawaarijta waxay aniga iyo mas-uuliyiinta kale hay-adda naga hor keentay qaraabo saaxiibo siyaasiyiin dad isticmaala magacyo qabiil waxa aanan aan u qaadana mas-uuliyaddanada daraaddeed khatar daal hurda la-aan iyo dakana intaba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna halkaasi ka hadlay ayaa uga mahad celiyey ugu horrayntii taliyihii hore ee nabad sugidda qaranka soomaaliya mahad maxamed salaad dadaalka uu ku bixiyey horumarinta shaqada hay-adda isagoona u rajeeyey taliyaha cusub inuu ka soo dhalaalo waajibaadka adag ee iminka hor yaalla hay-addaani waa udub dhaxaad ayay u tahay muxuu ahaa jiritaankeeda kaaliyaasha saraakiisha dhammaan maxaanku irahdaa xoogaga ka shaqeeya hay-adda ee ilaa askari ilaa maxaanku rahdaye agaasimaha meesha ugu sarreeya joogahay rasaaladaasi u taagan yihiin ajandahaasi u taagan yihiin waa sababtaas sababta ay u jiraan oo ay u taagan yihiin marka waxaan rabaa in ay intiinaan wakiilka ka ah saraakiishii hay-adda in maxaanku irahdaye aada rasaaladaas aada qaadaan runta marka la sheego mahad laba sano ka hor markii uu imaanaya hay-addan sida ay u taallo uma oolin sidan ma ahayn mashaariicdan nala tusay warbixinada ku caddaaya ma jirin dugsiyada tababarada ee dalka qaybihiisa kala duwan maanta ka furan ee degaanadaas ciidamadood nabadsuridda joogi lahay lagu tababare lou qalabkooda loogu geeyay degaankoodii ay ku dhex jiraan ee howl ka hayaan horey umaanay jirin xafiisyada kala saaran ee maanta aan qaarkood xarig ka soo jarnay qaarkood aan waxaynay oo la kala bixiyey hore umaayi jirin saraakiishan dhallinyarada ah ee noocan leh ee technolojiga casriga ah isticmaalaysaa inta badan hore umaayin jirin waa laga yaabaa howlaha qaarkood inay bilowdeen oo ayagoo bilow ah oo mahad meesha ugu yimiday laakiin meesha ma joogaan maanta hay-adda technolojiga hadday tahay baarista hadday tahay dabagalka hadday tahay baacsiga cadowga hadday tahay intaba madaxweyne xasan sheekh ayaa faray saraakiisha iyo askarta nabad sugidda inay si dhow ula shaqeeyaan agaasimaha cusub cabdulaahi maxamed cali shambalolshe sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday muhiimadda hay-adda nabad sugidda ay u leedahay qorshaha xoraynta dalka waxaana uu sheegay inay horseed u ahayd deegaanada iminka laga xoreeyey gacanta kooxaha dowladda ka soo horjeeda ee la dagaalama isagoona carabka ku adkeeyey in hay-addan nabad sugiddu aysan cid gaara u shaqaynin hay-addan dowladda federaalka ee soomaaliya qaranka soomaaliyada iskale dadka ka shaqeeya ee joogana dowladda soomaaliya ay u shaqeeyaan shalay kii jooga uma shaqaynayn mahad salaamo maanta sii tegaya uma shaqeeyaan sanbalulsha maanta yimid uma shaqeeyaan xasan sheikha madaxweynaha ee maanta jooga uma shaqeeyaan hay-ad loogu talagay dadka inay cabsi geliso dadka inay maxaanku rahdaay ay muxuuha shaki geliso dadka inay baqdin geliso marka loo jeeda laka ma aha hay-addan dowladda federaalka ee soomaaliya qaranka soomaaliyada iskale dadka ka shaqeeya ee joogana dowladda soomaaliya ay u shaqeeyaan shalay kii jooga uma shaqaynayn mahad salaamo maanta sii tegaya uma shaqeeyaan sanbalulsha maanta yimid uma shaqeeyaan xasan sheikha madaxweynaha ee maanta jooga uma shaqeeyaan dowladda soomaaliya u shaqeeyaan shalay way joogeen maanta waa joogaan ilaahay idankiis berrina way sii joogi doonaan maalinteeday gaari doonaan ayaguna ay ka tagaan oo qof kale ay timaado laakiin waxaan rabaa sidaa ay madaxdii halkan ka hadasha uga dhawaajisay saraakiisha hay-adda nabad sugidda qaranka waxay u shaqeeyaan hay-addan hay-addan waa hay-ad dowladeed waaye sida magaceedaba uu ku tilmaamay mas-uuliyadda ee har mas-uuliyadda hay-ad loogu talagay dadka inay cabsi geliso dadka inay maxaanku rahdaay ay muxuuha shaki geliso dadka inay baqdin geliso marka loo jeeda la kala ma aha sidaa oo dadka qaarkiis u haystaan ama meelaha qaarkood hoosida hay-addan hay-ad dadka iyo dalka sida loo sheegay amnigiisa iyo wanaagiisa iyo horumarkiisa kashaa salnagiya suuf jiidaa la yiri dalku haddaanu ammaan helin ma horumari karo waxaan u soconnaana waa horumar keyrkeen siduu u nool yahay inuu u noolaano siduu u dhaqmo inaan u dhaqanaan rabnaa si aan sidaas u gaarnana waa inaan amni helnaa beerihiyaan kasoo guurnay warshadihii waan ka tagnay wixii kaloo dhan ma lihiin waxaan u lahaan weynana waa amni darro ugu dambayntii taliyaha cusub ee hay-adda nisa cabdulaahi maxamed cali sanbalolshe ayaa sheegay in hay-adda nisa aysan ahayn hay-ad qof ama qabiil ay leedahay sidaa darteed uu isagu uu yimid inuu kor u qaado tayada hay-adda isagoona ka codsaday madaxweynaha soomaaliya inuu gacan siiyo hay-addan waa hay-ad waddanka muhiim u ah muhiimadda ay u leedahana waxay muujinaysaa maantay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kasoo qaybgalka uu nagala soo qaybgalay xilweejinta ayay calaamad u tahay ahmiyadda uu siinayo mudamadaxiina waa mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa haddii la yidhaahdo taageeradaada la-aanteed iyo tusaalaha la-aanteeda meesha la soo gaaray lama soo gaareen gacantaadaan u baahannahay kaalmadaada u baahannahay haddii ilaah yidhaahdo hay-addan shaqadeedu waa ilaalinta danaha qaranka ay micnaheedu tahay dadka soomaaliyeedna hay-adday leedahay hay-adda dadka shaqeeyaan dalkay leedahay dalkan dadka iskale waa idinka qof kastoo weyn iyo qof kastoo yar iyo qof kastoo shisheeya iyo qof kastoo sokeeya oo cadalra inaad ka ilaalisaan ayaa la rabaa eed ilaalintaas aad ilaalinaysaan eed fara badan ayaa idinka soo gaaraysa hadda ka horna waa idinka soo gaartay laafihiinaad kuwaanaysiin hawshaas marka waxaa la rabaa inaad u dhabar adeegtaan sii u xoojisaan anigu meeshaan uma imaanin inaan wax kala daadsho ee waxay aan u imaaday inaan isku haayo sii xoojiyo kor aan u qaado ayaan u imaaday meesha aanu meel qabiil leedahay ma ahan meel kooxu leedahay ma ahan meel ay qofu leedahayna ma ahan waa meel qaranka soomaaliyeed ka dhexaysa waa meel aad wada leedihiin aniguna idinka ayaan idinku mid ahay haddana oday idinka tegay idiin soo noqdan ah sidaan shalay idinka tirsanaay aan idinka tirsanaan doona haddii ilaah yidhaahdo ahmiyadda koowaad oo anigu aan siin doonana waxay tahay tayada iyo tirada hay-addana kor in loo qaado shaqada la dagaalanka argagixisada iyo shaqada sugidda amniga qarankana meeshaad ka sii wadeen meel ka dheer in la gaarsiiyo si kastaba ahaatee isbeddelkani hoggaanka sare ee heedda nisa ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah oo ay dalka ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay wax ka beddelka dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya iyo mid kale oo ka dhalatay heshiiskii badda ay wada galeen somalilan iyo ethoobiya
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali